asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal waa xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii kala duwanaa qaar ka mida waana sheekooyinkeennii taanaha ahaa ee aalaaba aan halkan ka soo jeedin jiray anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee maaragtay haddii eebba idmahayo aan uga dhigno shaalka lagu daday afka hooyo ama xiriirtii afka hooyo amaba xulashada xigmadda iyo murtida iyo tilmaamaha habboon ee afkeenna hooyo waana xubinta murtida maanta ee sida joogtada ah aynu u wadaagno maalin kaste idaacadda star f m waana xubin la dhihi karo haddii eebbaidmahayo qofkii ku xidhan ama qofkii dhuuxa ama qofkii fahmaayey wax fara badan ayuu ka ogaan karaa dhaqanka soo jireenka ahee soomaaliyeed ama khaladaadkii farada badnaa ee xilliyada kala duwan dhacay ama sheekooyinkii haddii eebbaidmahayo istaakulka iyo fuustagalaangelinta lahaa ee maaragtay meelaha farada badan ka imaaday waana sheekooyinka qaarkood intooda badan laga yaaba inay isdabraan iyagu oo isku dabraaya iyaga oo qaabab kala duwan isaga soo horjeeda oo qaarkood ay dhanka wanaagsan bulshada u hagahayaan qaarkoodna falal maaragtay aadan ku qanacsanayn ama naftu ayna jeclaysanin ay bulshada ku dhexayaan taasoo a dabeecadaha biniaadanku sida ay u kala duwan yihiin iyo noocyada ay leedahay xubinteenan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe waxaa la yidhi waa mid ka mida mahmaayeeni labaaleyda ahaa waxaa la yidhi adhi mid waa sameeyaa oo run buu u sameeyaa midse run uma sameeyo waxaa la yidhi adhigu mid run waa u sameeyaa midse been uma sameeyo waa adhigu waxa weeye hal arrina run waa u sameeyaayo run bay u noqotaa haddii aad aragto arrintaas arigu uu sameeyo run bay ka tahay arrinse hadduu sameeyo been bay ka tahay waxa weeye adhi mid been waa u sameeyaa midse been uma sameeyo saasay noqonaysaa haddii si kale loo dhaho sidan haddaan u dhahna haddaan sidan u dhahna waa mahmaayaha labaaleyda mid ka mid a mahmaayaha labaaleydu marka inta badan kuwa isdabamarsan iyo kuwa israacsan labadaba waa yeeshaan tan marka waa labo kala jeeda waana mahmaayaha labaaleyda waxaa la yidhi adhi mid run waa u sameeyaa midse run uma sameeyo waa dhinac kale dhinaca kale haddaanu dhahnana waxaan dhahaynaa adhigu mid been waa u sameeyaa midse been uma sameeyo waa labadaa shay oo kala duwan waxaana weeye adhi been waa u didaa beense uma dhutiyo haddii si kale loo dhahana waxa weeye adhigu run waa u dhutiyaa beense wuu u didaa adhigu run waa u dhutiyaa beense wuu u didaa midda hore ayaan qaadanaynaa oo ah adhi been waa u didaa beense uma dhutiyo waana arrin ina tusinhaya ama inoo xaqiijinhaya haddaad aragta neef dhutinhayaa inuu neefka dhutintu ay xaqiiqo ka tahay oo ama qoduxu ku mudan tahay ama dhaawac ku yaallo waana arrin u baahan inaadan u qaadanin adhigii beenta u didahayey iyo howlihiisii inay la mid tahay middan iyada ihi mahmaahda maanta eeaan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa weeye afka hadal dhaafay afaafna dhaafiyey afkaaga hadalkii dhaafay afaafna dhaafiyey markii afkaaga lagu leeyahay dee adigiibuu ku dhaafay afaaf markii lagu leeyahayn waa xitaa derisyadoo dhanba iyo afafkoodiiba u dhaafay wiil hadalkaas waa socday suuquuna galay ayay ka dhiganta